bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta fayle dhammaantiinba dhegaystayaal ha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan amiinamo khamiisbahaytu jimcaniyo egalayta taariikhdan iyo edaka eedanta labaatanka balle sagaalaad sannada lamada kontom iyo anaysiyeedka qodobadaysinka dheega doontaan barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo weliba kumadaha mayla reeye aaday lama dhalli ola dhalli aaday sade dhalliina tartiira dhalli marka maamul goboleedyadii iyo dowladdii federaalkay hogaansha sare haddii walaaqo isgariifeen aaday sade dhaliya naqdeena tartiir waay tartiiraan socdaan ujeedadooda afhayeenka odayaalka dhaqanka koonfur galbeed ee soomaaliya yahay weliba kulun yoollo weeladeene xubnooyi ku dareer imanka sare ee baarlamaanka soomaaliya yoonan rogan magaalada baydhabo xalliyowka khilaafkan dhexeeya dowladda federaalk iyonay maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya hase yeeshee gebagabadii maanta oo khamiis ahayd sanatarada waxaa lagu wareejiyey dokumenti dhinacyo badan taabanaya waxyaabaha ay dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ay tabashada ay ka qabaan guud ahaanba iyo dowlad goboleedyaduba sidii ay ula wadaagi lahaayeen kulankii khamiislagaha ee golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya u kaa socodkiisa dheegaseegna aqalka sarena kulan yalla weeladan dhatatiidyana warbixiniyo isku dhugunsadeen marba haddiise ha dhugunsadeen qaybtii koowaad ee xalayti kaasou sahay fiqigousu kuwarbihay xeerka maamulka koonfur galbeed laakadhasi qaybta lamaad maamulka maan qorshaysan xilligan antiyo gobadan
waa doorasho xur ah oo sanduuq ah oo baarlamaan uu wax dooranayo waxaase dadka soomaaliyeed u sheegaya gaar ahaan kuwa koonfur galbeed ku nool doorashada marka la gelayo waxay ku habboon tahay si saraaxad in loo galo
barnaamijka kulanka idaacadda warsan saas oo kale dhegaystayaal walyaabo isinka dheega doontaan unayna siinkahayn weliba kumada wafduus hogaamiyahay wasiirka wasaaradda walbarashada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya weliba yoge ka deerana ee degmada diinsoor ee isla gobolka baay saas oo kale barnaamijka siyaasadeed ee idaacadda warsan ee kulanka intaynu ka guda jarno walyaabo isinka dheega doontaan dhegaystayaal weliba iyo kumadaha guddiga madabanaaw ee doorashooyinka qaranka ee soomaaliya iyo ka dhawaaji xubno kubanaaw koraasto golaha baarlamaanka islamarkaasaytina muddadii laha doorada doon iyo shaaciyan shirjarahayd iyada gobatay guddoomiyahaga guddiga iyo ka dheega doonta barnaamijka intaynu ka guda jarna qodobadaas iyona qodobo kaleeba aan ka diyaar garooba barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhegaystayaal antiynu ka guda jarna barnaamijka weliba siin saaray waanantaasiin ku jeedi dooneen ee suldaan bishaar mayo mukhtaar maxamuud gaabshaana farsamadii migsarkiiyoonee makiinadda yanin shalhiga doona mar kalet i mar kaledba oonama fayla waana ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda dhegeystayaal mar kale kulanto fahaylaha ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan qodobkan ka horeeya ee barnaamijka waliba usan ignagada doone hale waliba aysan dhegeysateena ee maxamed xasan fiqi wasiirka wasaaradda beero iyone waraabka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya usu ku warbiyay xeerkii lahakadhasi maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya qaybtii lamaad oo ku waliba oyokose wasiirku ku hadala doona hanaanka doorashooyinka koonfur galbeed ee soomaaliya muddo ku yar qontonka ber iyada kudhii doonto doorasho laaka doorada doona hogaamiyaha koonfur galbeed ee soomaaliya maxamed xasan fiqiya saas oo kaleeto waliba uusuu ku hadlaya heerka amniyadeed ee deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya ka gaar ahaan doorashooyinka amniga keesha usoo xilligay kusimaaga madawiinaga koonfur galbeed ee soomaaliya wax la mid ah inta badan dadka oo dibadaha jooga ee mucaaradka ah ee dowladda mucaarada waxay yidhahdaan maxaa la qabtay maxaa la sameeyey aadaa oga xumahay inay ahaayeen dad shacab ah oo iska joogay muqdisho ama dibadaha jooga inay ahaayeen laakiin culeyska nagu dhacayay iyo badbaadada maanta dadka ay ay wax u sheegayaan ilaahay ka sakoo badbaadadeeda haddaysan xukuumaddan jir lahayn inaysan dhici lahayn ayaan micnaha aaminsan nahay marka aada iyo aada runtii waxyaalahaan qaban waxaa noo suuragal ah waad og tahay gobolada dalka eerboorada maanta ugu waaweynaan leenahay micnaha inay noo suura gasho inaan afaraatan saac diyaaradood ay iska soo degaan laba diyaaradood saddex diyaar afar diyaaradood degmada inay timaado maalinta ayaa suuragal ah taasoo fududaysay busineska iyo xiriirka caalamka aan la leenahay intaba loo fududaysay wasaarada ku aadanaa jiro immigration aan leenahay ajnabiga micnaha waxaa lagu sameeyaa control baa lagu sameeyaa airborka marka laga soo dego micnaha ilaa iyo waxaa waxay ku guulaysay dawladda inaan ka codsano federaalka inoo sameeyaan xuduudaha laga soo galo oo dhulka ah waxaanu ku guulaysanay immigrationkeena maamulka koonfur galbeed inagoo kaashanayna federaalka inaan gaarsiino xuduudda bacool inaan gaarsiino oo uu xagga micnaha ay maanta immigration joogaan oo loogu dhufanayo dukuulkii loogu dhufanayo micnaha marka ma soo koobi karno wasaaradaha dawladda shaqooyinka ay qabteen hadda anigu mid mid uma soo koobi karo laakiin waa mid keentay in dawladdaani ay saas isugu xirlaato lagu dadaalo badanaaba waxaa waxaa waxaa la yidhaahdaa dawladda koonfur galbeed waxa maysan qaban kan ma yeelin kan ma yeelin dacayaddu iyo runta labay kala yihiin idinka waryaalaad tihiin waxaana ka codsan lahaa inaad booqataan degmooyinka ama xiriir aad la samaysaan degmooyinka dhan maaha baydhabo keliya maamulka jira xiriirka aan la leenahay ciidanka jooga cidda ay hoos yimaadaan dhaqaalaha ku baxa annaga annaga ka dawlad ahaan tabarteena takadihii aan isticmaal lahayn ma isticmaalno waa naga xiriiryihiin haddana saas ay tahay ciidamada aad aragtay aan kuu sheegay daraawiishta ah ayaan mushaar siinaa waxaan wax siinaa muxuu ahaa muxuu ahaa shaqaalaan wax la siiyaa oo wasaaradaha iyadoo laga yaabo in wax yar oo capacity building ah ay noo sameeyaan hay-adaha caalamka laakiin ay wasaaraduhu isku xilqaamaan inay u raadiyaan ayaga dakliga yaroo dawladda soo galo inaan ka codsano wasaaradda maaliyadda ama saddex boqol ha noqoto ama sideed boqol ama shan boqol ha noqoto inaan niraano shaqaalaha hoose ee xafiisyada ka shaqeeyo waxood inay joogto noqdaan runtii haddaa inaado waxqabadka afar sano la saddex sano ee bar lasoo dhaafay idaacad kuma soo koobi kara xaqiiqdii wasiir waxaad tihiin maamul goboleed sida dastuurka u qabana maamul goboleedyada waxay hoos tagaan dawladda dhexe dhawaan jiraa ka dhacay magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland warmuntida laga soo saaray la leeyahay in hakan la geliyey wada shaqayntii ka dhexaysay maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee soomaaliya maxaa sababay in xilligan a xiriirka u jirtaan dawladda dhexe ee soomaaliya bacdima ay isku xir yihiin jiritaanka maamul goboleedka uu ku xiran yahay jiritaanka dawladda dawladda jiritaankeena uu ku xiran yahay jiritaanka maamul goboleedyada maxaa sababay in xilligan dawladda aad kalsoonida kala laabataan wallaahi runtii arrintaas hadda de jawaabteeda anigu maba igu habboona sababtoo ah qof kastoo soomaali ah inuu arkaan filayaa war murtiyadaa ka soo baxay war murtiyeedkaas ayayna ku caddahay sababaha keenay in la hakiyo shaqadii nagala dhexaysay micnaha dawladda dhexe waan ognahay dawladda dhexe kama maarano dawladda dhexena shacabkeedii gobolladuu joogaa oo kama maaranto waxa hadda la tirsanayo waa wada shaqayn la-aan sida aad warurtiid ka akriseen wada shaqayntaasi iyo waan u jarnay xiriirka wax la yidhahdan ma jire waa hakad wax la yidhaahdo hakad micneheedan wuxuu yahay aan wada hadalno aan isfahamno kollayna waxaan rajaynayaa insha allahu kariim in ma aragtay la wada hadlo oo wax badan la saxo laakiin wixii cabasho ah oo la qabay maamul goboleedyada golaha wasiirada iyo madaxweynaha cid kasta oga qayb gashay go-aankay keeneen ayay qaateen xukuumaddii aan qaadano on ansixin annaga micnaheedu waxay tahay in aan diyaar u nahay go-aankaas go-aan laisla ogyaa inuu yahay dhibka annagaa fulintii oo og wax naga haysta iyo dhibka la sheegay ee la gudbiyey madaxweynaha ama madaxweynahaas meesha isugu tegay maamul goboleedyada fikir ayaga ay wateen meesha ma aysan geyne golaha wasiirada ama wasiir kasta dhib uu qabay oo uu dhigiis kale inuu ku qabo laga yaabo inuu gudbiyaa laga yaabaa wixiioo ururay ayay ka imaan kartaa micnaha waxyaalaha ugu waaweynna dalkaani sidee cadowga looga xoreyn karaa al-shabaab waay tan ugu ugu khatarsan taas waay oo micnaha lasaga kaashan lahaa ugu muhiimsan waaye insha allahu kariim waana rajayn doonaa insha allahu warka wararkaad aragteen waaye ilahina waxaan ka baryaynaa kulleyba in dib laisugu soo noqdo oo la wada hadlo waana saas unbay ku dambeynaysaa cid cid ka maarmi kartaa ma jirto saas aaminsana waxaa tahay ku sameyhii madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa jirta in maamulka koonfur galbeed soomaaliya waktigiisii uu gabaabsi u yahay novemberna la filayo in maamulkan ay ka dhacdo doorasho hoggaankeena ugu sarreeya waa musharax qaabkee loo dhisi rabaa guddiga doorashooyinka ma idinkaa soo magacaabaysaa ma dawladda dhexe ka imaanaysaa waa waxyaabaha yani shacabka aysa dhex marayaan wallaahi runtii horta annaga sideennaba dimuqraasi runaan caddaysanay dimuqraasiyadaas waxay tahay madaxweynaha waxaa la doortay toddoba iyo tobankii november waad ujeedaa sideed iyo tobanka ta hal maalin hataa kumaana darsan waxaan nidhi toddoba iyo toban maalintii la doortay waa inay doorashada dhacdaa number kow number laba guddi doorasho magacaabistiisa iyo doorasho sideedaba baarlamaanaa dhisan waxaa codka dad siinaya baarlamaanka waayo ma aha fulinta ma aha ma aha shacabkana ma aha baarlamaanaa dhisan baarlamaankaas dhisanaana guddiga doorashada magacaaban doono ayaga ayaana micnaha muxuu ahaa musharaxiinta baarlama guddoomiyaha baarlamaanka iyo iyo iyo guddoonka baarlamaanka way u saman yihiin musharaxiinta sababto haddaan loo sineen oo aan loo sinayn annaga kumaana dhawaaqeen toddoba iyo tobanka doorashaa dhici doonto toddoba iyo tobanka doorasho waa dhacaysaa markaan leenahay qof kastoo muwaadina oo ka soo jeeda maamulka koonfur galbeed wuxuu xaq u leeyahay inuu isoo sharaxo loo bingareeyo imaado magaaladan amnigii aan ka qayb qaadano maaragtay si dawladnimo ah ay doorasho ay ku dhacdo ayaan diyaar u nahay arrintaasina micnaha waxaa waaye arrin mowqifkeenna uu cad yahay doorashadaasi haddii ay dhacdo doorashadaasi inay annaga wax kasta madaxweynaha soo baxayo oo madaxweyne shariif xasan ha guulaysto iyo inay nabadgelyo ku dhammaato waxaa nooga qiimo badan in si nabadgelyo ay ku dhammaato doorashadaas oo si xor ah ay ku ay micnaha ku istaagto insha allahu kariim waa tahay ugu dambayntii maxaa message ama fariin aa u diraysaa shacabka nool dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wallaahi runtii shacabka koonfur galbeed ku nool runtii aadaan uga mahad celinaya horta muddaday naga shaqaynayeen inta waktiga noo dhiman waxaan ka codsanaynaa inay dowladooda garab istaagaan oo ay taageeraan midda kale baaqa kaloo diray wuxuu yahay muxuu ahaa musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada ee maamulka koonfur galbeed waan soo dhaweynaynaa madaxweynena hore uu soo dhaweeyey muxuu ahaa xukuumaddeenna horey usoo dhaweysay cid kastoo xukuumaddan ka midna way soo dhaweynaysaa waa doorasho xor ah oo sanduuq ah oo baarlamaan uu wax dooranayo waxaanse dadka soomaaliyeed u sheegaya gaar ahaan kuwa koonfur galbeed ku nool doorashada marka la gelayo waxay ku habboon tahay si saraaxad in loo galo in ay yaraato brobagandada iyo waxyaalaha qaldan ee aan mansabka ahayn ee qofka musharaxa ah u keeni karta inuusan ku guul daraystaba xukunka intuu leeyahay hebelood aflagaadeysaad wax ku noqonaysa intuu leeyahay waxaa laga yaabaa inuu wax ku waayaa dhici karto marka kulley waxaan kula talinayaa musharaxiinta walaalahii ah uu ugu horeeya madaxweynaha iyo inta kale ee musharaxa ah ee koonfur galbeed ee xaqa u leh inay issoo taagaan in doorashada ay noqoto mid saraaxi ah oo wanaag iyo isusoo jiidis amnigana qayb weyn ka qaadatay mid amniga wax u dhimaysa annagaa micnaha ilaa iyo madaxweynaha cusub laga doorto innaga ayaa xilka ummadaan hayna ma yeeli doono in carqalad la geliyo doorashadaasi doorashadaas inay maalin dib u dhacdana waa naga go-an tahay ka xukuumad ahaan inaysan dib u dhicin marka waxaan ugu baaqayaa musharaxiinta inaan soo dhaweynayno amniga inay nagala qayb qaataan annagana waxaan diyaar u nahay inaan gacan siino cid kastoo imaanaysa dhulkan waana mahadsantiin
muwaafaq sbeshaalist hosbitaal isbitaalka gaarka ee muwafaq
mas'alo walis weydiiye koolmaraydi taariikhu maa weelo owlaadale kada daahiyey may hureen caafimaadna muwaafaq sbeshaalist hosbitalu madimadii mas'alada hoddeerta shalaayo isbitaalla mahadii hoomaskantaaka hayti muwafaq isbeshaalista hosbitaal ang moogatoy malyuumaadka qofoo mar hore lakowsadeen mukudeerine amaanen muwaafaq sbeshaalist hosbitaal magalaskulubahime e muwaafaq sbeshaalist hosbitaal walqabadkii mujtamaca isku waafaqeen muwaafaq sbeshaalist hosbitaal maykiinku dorana kun iko kow keedka caafimaadka koonalan kutabaana muwafaq isbishaalista hosbitaal lakiinka qobadaw koy arag ambo kalaamkay ku dhegansoy muwaafaq isbishaalista hosbitaal
qaliimada guudsada qalliinka buraada qalinka bawaasiirka ama qoormaleyda qalliinka eernada borostaatada qanjirka kaadihees biinjada ama faruunya boogta ah qaliime bilaanta foolaka adkaati qalliimaha badda hagaajiyowka farwunyo tariigan suubiyowka ilmagaleenka hagaajiyowka iska furanka hagaajiyowka kaadheesta kabowka lafo jabi iwali la mid eh saas haatou muwaafaq isbishaalista hosbitaal walaalika daaweyowmayba kumid aha daawayowka bideerta oo tantalakiin abuurow daawayowka fanfankaha ku baha wejiga daawayowka ambaarta daawayowka tamoga gohin daawayowka kordharaga daawayowka nafaqadarada magaarka war wiilkanki aan garanay soomahan mis anaha ku qaldamoyo iyo adle isla hadalahayta aniiba ay kaswaasanta geeka iyo wareersantaa war adigaanba kugu wareersanahay maxaa waay madaxaan baruukumaa soo geshitay baruukuma e barwaaqow bideertiya bati tangadlaha imbi say ku dhacday laakiin muwaafaq medical center sidii misgeediha tantalakin abuure muwaafaq allaha inka abuure koy arag lama jara ka aalasaka eri madag saad aragahaytuu saas haatow muwafaq isbishaaristo hosbital maybalaya shaybaar laka baarow dhammaan udare ka dheew regiihan raabta kumbyuutar laka baarow uurka jarka sida beerka wednaada kaadaheesta keliyaa io weliba ultrasound oo laka baarow uurka jarka waana laka ogaadow jirooda i fiyaawanta ulaada ololada ka jaraan ginecology udareka dhiyaw hanraabta sida aada wareerka mahodhuuraga joogtiga eh udaree dhalmalaanta sheenaw muwafaq isbishaalisto hosbital maybakinka diyaar aha doctor cabdiqaadir xaaji axmed oo langordow doctor ciro muwaafaq isbishaalista hosbital maybakiyaale hakoorjeedka berdiwiinaga suuqa qudaarta markii ada roogda galantaabada fiiri mayba markiiba argaase boorka qoran muwafaq isbishaalista hosbitaal wali faahfaahintaas dheer kula hariir foorasha leh ewerli hal shan siyeeti shan lixdii afar ewer siyeed ama koorto kale ewerli hal sagaal kontoy toddoba toddobaatan sagaal toddobaatan sagaal haddaba bulshooy balanteeg may buwaha muwaafaq isbishaalista hosbitaal
weli barnaamijka kulankii idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo dhegaystayaaalka guda jarne magaalada baydhabo geeka waliba kulamo shalgadiisan iyo aqalka sare ee homnooyi ku dareeran baydhabo ka suganaayana iyo laweeladeene odayaalka dhaqanka iyona wasiirada kulankii odayaalka dhaqanka ee koonfur galbeed ee soomaaliya iyo laweeladen xubno ku dareeri manka sare ee baarlamaanka soomaaliya waliba iyo haayana haanayo dhaniyadtiidiyo kusharhadeen walaagii on qobsoomi meelastaas oo kale afhayeenka odayaalka dhaqanka ee koonfur galbeed ee soomaaliya malaaqdeerow iyo acqob usiina saxaafadda sawiin usafaafahayn unkusii kulanka kan walaabay quseey iyonaysaas oo kaleed walaayo iskula hadleen yo iyonay hubno laan hil saaray xalliyowka khilaafkan dhexeeya khilaafkan dhexeeya dowladda federaalka iyonay maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya sagaalkii bili sagaaladaa mayka kulagnay magaalada baydhabo waxyaalaha liinku hadalaayana may haytay dhacdadii kudhiidii lamadan bere oo soomaalidiiba hadalhayti ooyo haas hilqaameen runtii in laku hadalanna mudanayti maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyaa haslaqaadni lankastabana walaagii markaasi xaaladda xaqiiqda ee jaro yani siagni xaaladanoona mayl erkora meel eed iyo eed anfayle iyo marti insha allahu tacaalaa markan ka horreeyta unkuma hadnaqaana aqalka sare ishilqaanka us ishilqaami xubnahooda iyo guddoomiyahooda doggii soomaaliyeed cabdulaahi xaanshe cabdi xaanshe cabdulaahi oo aqalka sare hakubati fikraddan fayla inay soomaalida dhatiya isdhedhexaadii korta in soomaalida dhatiya walaku qabdo koro iyo haaska xilqaameen nkamahadnaqaana ka oday ahaan haddii unana reer koonfur galbeed nkamahadnaqaana ishilqaankaas iyo hashilqaameno ninka kooyan baydhawon kamahadnaqaana hoolayo sidiyo han iska xilqaameenna oo wejidooda ninku muuqatoono insha allahu maylena iniyo kumiri dheli doonaan ayaa jeelna maylareeya aaday lama dhali ola dhali aaday sida dhalina tartiira dhali marka maamul goboleedyadii iyo dowladii federaalka hogaansha sare haddii walaaqo isgariifeen aaday sida dhaliya naqdeena tartiir waay tartiiraan socdaan ujeedadooda unuun tartiirkiiyo wadaan amba maslaxadiyo un wadaan iyo wanaagga soomaalininimadiyo un wadaan odayaalka runtii eeda handhawayaana ka faraxsanna guud ahaan soomaaliya gaar ahaan xubnaha aqalka sare dhammaantii aan mahadnaqaana meel kasta iyo rogaan mayban lana kala dardaarmaana insha allahu tacaala iniyo naqdan lugun lama garboodan saman waan aan maleeyana iniyo naqda doonaan may weeli may ku tirsan yihiin dowladdii soomaaliya ku tirsan yihiin mayna ku kooyeen haddana gobollada shanta oo maamul goboleed iyo ku tirsan yihiin lan walba matalaa ku kooyeen miingmalayaano inidio dowladdiio ku tirsadeen ku xiilayaan miingmalayaan miingmalayaano meeliyo ku kooyaan oo ciribtiyo dambe haytay maamul goboladii haayaan iniyo ku hiilayo doonaan miingmalayaano marka sidaas daraadatii may mudan yihiina in la aamini karo haddii unayna dhaqanka sidaasaa aaminsagna insha allah wal alla walaagii oo tirsi haayay oo la tirsadayna sheegnay iyo qasnaha insha allah markii hadalka dhammaado yaa yaa la sheega doono soomaali meeraas umulisi odaybasi walan aragan may sheegayan marka umulisiin walgorode si xaaladeeda eta ka suganta odaygana si xaaladiis eta ka suganya walgorode marka eedayadan mahadsantiin ha dhowaada baydhow marlamaati marsedaad ha ka dhowaada hoole isin wadaanna ma ilaahay siin ku tuugana in isin ilaahay siin ka guulaysiyo hoole isin wadaan waxba ha islaax bayna naas waay islaax bayna naas odayaalkan mar badan ha ka shaqeeyaan ma jeelina ini lankasto walkastoon istaagan in ilaahay in suurageliyo jeelin maysin lana in ilaahay siin suurageliyo hadanin baahataanna una mayba ana garabkiin dowladda federaalka unu hadhasni unoona lugun lama garboodan samangana lama kuntumin lamadi unu hadhasni daratiinka dambe hayteen unu la hadhasni marka lama onog usudhali qofka mishal jeel una mishal jeelinin laakiin lamada onog usudhali kii gardaron mayin baahanya gardaronta in leero insha allah gardarantana deera doonaan hasiin dhawaayana marlamaad marsedaad eed iyada mahadsantiin wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
قيمتنا أخلاقنا والدين كله شيم كفاه نورا في الظلم
tawakal building material and general service taarigdimalatu alambatookadiisa tallaabadii dhimanayd ka horumarkii la tiigsaday tawakal building material iyo bulshooy hadda la sinfuri badeeco buutay baahadiana la qabya hadda laku bahi tujaar i tabaroolay antiiba anti guri teegata hanuun antooganaayti tiibatiiba qalab dhisme laakiin tubay deer bakhaarka qalabka dhismooda ee tawakal building material and general service talahuma shalaayo tabtooy walkamoodiya hadda teeganta taloy total qalab dhisma hakiintubay tiigsoy baqaarka qalabka dhismooda ee tawakal baqaaru bareejayow dekadii banaadir bogshay faaruqan haynehe besta qalab dhisma lahasba baalgeliyey buu berkoo baalweyn birimatiibo ahoo bidhaanti oo shishal eh berkoo laamyeeri gagaabi dhadheerbale berkoo shamiinde axsan ahoo ekisbaayaran hayna feer ilii feergunjiina walaayba faracasho eh ee abtuzed intiiba rinjigii dhismayaalka eh eenog ahoo adasaarta idaalayma ee koohi irita ka dhayso edaka galaas meelala hakiinka diyaariyo tawakal building material and general service all in all irib ideen isqab agab dhisma irbadoon dhamanayna lahkiin tubayg moogatoy tawakal building material and general service qiimo ragiis eh qalab kumbad eh kabakankala ku dorano qobsoy qaadoy lay eh ashadaantiin hayne abku ab adkaysi leh inkasew baqaarka qalabka dhismooda ee tawakal building material and general service baqaarka qalabka dhismeeda ee tawakal may bakiyaale isgooska buundada abshirkahay godob haaq afaaf ka hor jidwiinaga galab boosaajyada shabeelow markii ada roogda galantaabada fiiri mayba markiiba aragaas boorka qoran tawakal building material and general service mayna hakii dhawaayaya maxamed maxamuud mursal oo longordow madgaab ama balaad wali faahfaahintaas dheer kula hariir korashale eberli hal shan qonto iyo sagaal eber siyeed qonto iyo todoba eberli hal lama siyeetan iyo kow soddon iyo kow tum iyo kow eberli hal sagaal soddon tum iyo lama soddon iyo kow haddaba bulshay balanteeng may buwaha afartaak baraakee amboone tuwin tawras ho ada dhisadaasa inta laaba qaad tawakal building material and general service قيمتنا أخلاقنا والدين كله شيم كفاه نورا في الظلم
isla weli dhegeystayaal weli baanu ka guda jarna ee kulankii yoowada weelada hayan aqalka sare yoonay maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya xubnahaan kiisho golaha wasiirada koonfur galbeed ee soomaaliya geeka weliba yoon haya kowsweeladan kulankiisho khamiislaga walina yohaana haanayoon saasoo kale babardareerti kulan yoolagaadadayan xubno ku dareeray manka sare ee baarlamaanka soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta bulshada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya xasan cabdi maxamed iyo saxaafadda unkuwarbi in kulunyo laqaadan xubno gola manka sare ee ku dareera baarlamaanka baydhawon aan roogaan halinta khilaafaadka iyo iyanay dowladda dhexe ku dhexayta meelasaas oo kaleed golaha wasiirada dhatatiidii warbixino lakudhugun sidai qaar kumada wasiirada sida wasaaradda amniga oo iyadana faahfaahin biidi meelasaas oo kaleed iyadana faahfaahin iyada lakudhugunsadai wasaaradda howlo guud iyonay guriyeynta koonfur galbeed ee soomaaliya
maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay labaatanka bisha sagaalaad labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaa inoo qabsoomay shirkii golaha wasiirada sidii caadadaba inoo ahayd aan qabsanaynin khamiis walba dabayaaqada toddobaadka shirkaas oo maanta uu shir guddoominayay kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ahna wasiirka wasaaradda beeraha mudane maxamed xasan fiqi waxyaabaha maanta looga hadlay kulankan golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa ka mid ah guud ahaan baa warbixin laga dhagaystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale warbixin guud oo laga dhagaystay wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo iyadoo maanta aan ku martiqaadnay wafdigii ballaaraa ee toddobaadkii lasoo dhaafayba ku sugnaa magaalada baydhabo xarunta gobolka baay oo ka socday baarlamanka federaalk soomaaliyeed ee aqalka sare oo uu shir guddoominayay cabdulaahi cabdi garuun senator cabdulaahi cabdi garuun oo u yimid guud ahaanba inay dhegadhegeeyaan waxyaabaha khilaafaadka ah ee ay isku hayaan dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda federaalk soomaaliyeed gaar ahaana koonfur galbeed soomaaliya waxyaabaha ay ka tabanayso dowladda federaalk soomaaliyeed haddaan dib u laabto afariylabaatankii saac oo lasoo dhaafay sida wasiirka wasaaradda wasiir ku-xigeenka wasaaradda amnigaba uu sheegay gobolada koonfur galbeed soomaaliya guud ahaanba amnigoodu aad buu u wanaagsan yahay marka laga reebo ciidamada qaranka soomaaliyeed qaybahooda kala duwan kuwa dowlad goboleedka iyo kuwa qarankuba inay hari habeenba u taagan yihiin la dagaalanka ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed al-shabaab iyo iyagoo heegan u taagan sidii ay u badbaadin lahaayeen guud ahaanba dadkooda sidoo kale wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasiiraddu waxay toddobaadkii hore soo gudbisay hindasharciyeed ay wasaaraddu soo gudbisay oo ahaa hindasharciyeedka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyadoo maantana dabcan akhrintii labaad golaha wasiirada ay mariyeen iyadoo aan rajaynayno biidni illaahi tacaala in toddobaadka soo socda ama khamiista inagu soo aadan la ansixin doono sharcigaas iyadoo ay talooyinkooda iyo tusaalooyinkoodaba ay ku darsadeen golaha wasiirada qodobada loo baahan yahay wax laga bedelo iyo kuwa wax lagu daro sidoo kale saan horeba u sheegay waxaa toddobaadkanba ku sugnaa magaalada baydhabo saaad og tihiinba soomaaliya xaaladeeda guud ahaan meesha aad marayso aad baad ula socotaan waxaa jiro oo isfahan la-aan ka jirta dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda federaalk soomaaliyeed oo guud ahaanba madaxda dowlad goboleedyadu kulankii ay isugu tageen magaalada kismaayo guud ahaanba ay ku hakiyeen wada shaqayntii ay la lahaayeen dowladda federaalk soomaaliyeed iyagoona qodobeeyey qodobqodobna u dul istaagay waxyaabaha ay isleeyihiin waa mudan yihiin in laga wada hadlo inta wadahadal dhabah oo dhinac walba taabanaya laga yeelanayana la hakiyo wada shaqayntii dowladda federaalk soomaaliyeed golaha aqalka sare iyagoo taa ka duulaya dareemayana in dalku inuusan sidan ahaan karin waxay garwaaqsadeen inay doorkooda sharifka ay qaataan loona kala diro maadaama ay yihiin mumaliintii laga soo doortay dowlad goboleedyada dalka una xil saarnaa in khilaafaadka ka dhexdhaca dowladda federaalk soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada doorkooda muhiimka ay qaataan waa ugu mahad celinaynaa garashadooda iyo garaadkooda iyo booqashooyinkooda ay ku kala tegayaan xarumaha dowlad goboleedyada koonfur galbeed soomaaliyana waxay qayb u heshay in sanataro ay yimaadaan gudoomiyena uu ahaa cabdulaahi cabdigaruun iyagoo toddobaadkii lasoo dhaafayba ay kulamo badan la lahaayeen guud ahaanba dowladda koonfurgal dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ururada kala duwan ee bulshada reer koonfur galbeed soomaaliya ururada haweenka guud ahaanba koonfur galbeed soomaaliyana ay cabasha tabashooyinka guud ahaanba ay la qabtay dowlad goboleedyada dalka hadday tahay dhinaca ammaanka dhaqaalaha siyaasadda iyo awood qaybsiga intaba wixii ay la ahayd ay u gudbiyeen iyagoo oo aragtidooda iyagana usoo gudbiyo sida ugu wanaagsan ee dowladda federaalk soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada ay u heshiin karaan dowladnimadeenna iyo qarannimadeennana meesha ay kasii wadan karaan hase yeeshee dowladda koonfur galbeed soomaaliya qaybahooda kala duwanba dowladda iyo shacabku waxay u gudbiyeen aragtidooda guud ay ka qabeen waxyaabaha ay ka cabanayeen ee ah wadashaqayn la-aanta dowladda federaalk soomaaliyeed iyadoo ooral ahna maanta golaha wasiirada iyo senataradu aad baa uga wada hadleen hase yeeshee gebagabadii maanta oo khamiis ahayd senatarada waxaa lagu wareejiyey dokumenti dhinacyo badan taabanaya waxyaabaha ay dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ay tabashada ay ka qabaan guud ahaanba iyo dowlad goboleedyaduba sidii ay ula wadaagi lahaayeen aqalka sare iyo guddoonka sare ee aqalka sare ee soomaaliya waxaana ka rajaynanaa ilaahay idinka inay xambaari doonaan fariintan mugga iyo miisaanka leh ee ay u dhiibeen dadka reer koonfur galbeed maamulkooda iyo shacabkoodaba iyo waxyaabaha ay ku soo kordhinayaan dowladnimada iyo qarannimada ummadda soomaaliyeed sida ugu wanaagsan ay isleeyihiin dalkan wuxuu ku gaari karaa horumar nabadayn iyo in cadowga laga wada horeeyo aad baad umahadsantay
bilaha bati buuraha beleti beenroras bootidi runwa binaanka koyti baahidi aafamaad oo bergolley haadi jarti wilishalinku bogsadaana bulshay way ku barmoosay baydhaba isbeshaaliista hosbitaala kooy daawu boqorka gaba ilow busho ajalabaho unfulna bulshay daawayoshay wayinkooyi habaha kooya baydhaba isbeshaaliista hosbitaal tagtarka udura guud bulshoy diyaaru tagtarka bilaante bulshoy diyaaru tagtarka owlaade bulshoy diyaaru tagtarka galliima bulshooy diyaaru shaybaarka cudurro guud oo la kabaaray dhammaan dhiigaga iyo dhacaamada bani'aadanka kambuyuutare isbaalgallan kumiday aartarasawn iyo walba kale busho la kabaaray walutee bukaanjiifka leyday walba qortooyo lindhisile adaka aalasa dhaliisiyowka iyo daawayowka bilaanta balaganya albaabshay onlayngu bariise iyo hamiin amanbaad hambaahata haba koylay kabaaha gooyase embalaas buuba so roogda baydhabo dhankiinka adeegas barasho caafimaad beesalaangee bahbaha anhayna
farmashi bariimo oho daawidiis lukushalsheeni maraykan turki siiriya iyo masar baydhaba isbeshaaliste beembeenka aaloy barbasoore ajaaniib ee boosyolinkaseeday regjaabshay hakabaaba iya meelisiin buuhana intii bukun iyo intii barasho caafimaad fadaasa bulshoy kooya ku faa'iidaysada bilicdiis iyo nadaafadiisbaa hooba aada bogshay hagala bushuga berkodawayaase bulshoy kooya ku faa'iidaysada baydhaba isbeshaaliste hosbitaal baydhaba isbeshaaliste hosbitaal iyo wayba usukaya xaafadda tawfiiq laanta lihaad islamarkaasna ha ku horjeedka iskoolka wiin ee modal walay faahfaahin teleefon lambaradiisin kula xiriidhasan yawaybayo nagadaayana ebirlihalseda labaatiishan soddoyshan siyeetu ebirlihalseda labaatiishan soddoyshan siyeeti kow amaas teleefon lambar kanka dambeey ebirlihalseda labaatiishan soddoyshan siyeeti lama ama iimailka baydhowa sbeshaaliste at gmail com haddaba bulshoy balantaana maybua baydhaba isbeshaaliste hosbitaal
dhegeystayaal weliba le ku guda jirnaa barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ee degmada diinsoor ee gobolka baay aan barunay wafdo bileeran soo gaamiyay wasiirka wasaaradda walbarashada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waliba iyo deerana ee degmada asiti markiisu deeri wafdiga asiti degmada diinsoor waliba kulan iyo lagaadeena maamulka degmada asiti ka sugan heer walbarashi yaray heerka guud ee kasareeya degmada asiti walina dhammaantay iyo in ahaanayo kuwada hadaleen sadilan xoojii la xiriirka waxbarashadeed ee degmada asiti sidii korlen kaga hadan lahay kulan ilbaabo hirin iyo weeladan markiisa dhammaadeen saxaafadii la hadaleen walina iyo etato iyo kuwada xaajodeen saxaafadda yoonkwarbiyana ee koreyntina saxaafadda loosula hadalay guddoomiyaha degmada diinsoor maxamed ibraahim shigshigow meelisaasoo kale wasiirka wasaaradda walbarashada koonfur galbeed ee soomaaliya maxamed abuukar usiina haykow saxaafadda la hadalay
haddii iskool beedban arood iyo macallimiintu oo beesilaan beed ku shaqeeyaan barshada meel hagee halkaqaada barshada kale waqtigii daawankii daawan andartooda daawan yaalay wala ma shaqeeyaan isbitaalkan shaqeeyay wasaaradda caafimaadka iyo unisef support dareyan waan shaqeeyay dadka wax badbaada haddaanay waxay ka bilaabay walaa oo miro andoorni haddan ka helnagay diindoorta waxaa todobada xaafadood ku arkaysan min amaanaha ibrahimka garab iyo habeen waqtiga oo qorshada dugsidan dhigahayn qalab meeliyaada oo reediso dhammaadeen habay walaahi waa laga kakayaay bacdi mulka fiinayaale sabiiro bacdi oo kajireen marka sanad oo jiraan wataala iyo uni wasaaradda caafimaadka iyo qalabka yaalaga ka go-aansanay inta bulshada ka shaqeeya حتى لو تبغى أو كده ممكن كمان ولا شكل معنا وزارة الدخول دعوة شن تدين دعوة شن تدين دعوة تدخل شن تدين كساري يا يا ميرا سلوكي لكن تدخل ما يكون هاي ومن وإلى السواق هاي أنت برشيد دعوة تدخل ولا مقبل برشيد هاي مرحوم antasoos oo bulshadaintmaadaama waxbarashada iyo caafimaadkeeda iyo iskarab socdaan labadaba kumaana u korna halkasheeyan badawaydiisoora ciidankamaana wayata taariikhiyan way kahay diisooraiyatimay lahay dad waxbarashadeeda jeedanka dadaala soo taariikhka unu deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ah taariikhiyan jeedanka taariikhayo dhinaca waxbarashadu marka ama soo waxbarashada ay masalaha ay tan leedahay waana inay muuqatay mise aragay taas inaan kama asbuutaa marlabaad farxadayn markii koray taariikhda tartiyan qoydiin soo oo qaadadii walbada ay sheegay inaan ka aragay oo farxadayn ay kudiyay waxyaabaha ku weyn way fadaan ee taamay leedahay nololo bani'aadanka way kobanka computer mise ku bilaabada kortee qofkooba biyo walse aan helan bankigeenu soo baran haddii soo barana adagdamisu mustaqbal shiina walbedela xataa dhis bani'aadan naga qofkaasi mayore qofka bani'aadanimadu wala kuwalamis walbaa walfahamu meel walbarada haddii kale waynagadaase dadka dhibaatada siiyey sidaa keliyahay oo kalena nagale marka muhiimadu wiiganeeta waxbarashada ani lahaa noolay waxbarashada reer liberty ani lahaa noolay leedahay dhammaan deegaanada degmo kastana umuseensin korgala lahay may jeedamay leedahay gudoomiyaha xaqeeqahaan ugu awgnaa soomaaliya dowladnimada horeeya may leedahay burburtii way rajeyn doona insha allahu tacaala geedkan inaga dinuuna adkaysan dhammaanteen ku wada shaqeeya laakiin baahida jirta sector kasta mise dhinac kasta noola leedahay caafimaadka burbursan waxbarashada burbursan geedka burbursan ee meel weliba rabaasanta haddii geedka leedahay taas dhibaatadaas qaadmada lahayn baawaca qaada fadinta qoyfan way diyaarada iyo sharafafaad iyo dhibaatada maamar lahayn waxyaabaha bulshada ku mid ah macalimiinta oo kale mashaarilaantii markii lagu hadalo dhibaatadaas macalinka le kaasma macalinka madaxweyne shee mushaarlaane wasiir shee mushaarlaane ciidamada dhimadaana mushaarlaane oo ay leedahay oo duurkanta dhimadaana mushaarlaane dhakhaatiirtii baloladu badilaya mushaarlaane dhammaanto laakiin may wadaan ay shaqeeyaan oo warqobsadaan may wadaan hadalka ee walaal shaqeeyaan nafsadta in bulshadeenna haddii labadaas oo shaqeeyaan marka makiin marna ay mushaarkiinaan anaga u shaqeeyo haddii aan eranayo geed wasiira oo baad mushaar qaadan mushaar oo diiso ku qoylaan geed wax waxu qaadan karo aan isku beddelay inuu mushaar qaadan marka taas ee si kaama ah waxbarashada guddoonka waxbarashada inaan kuma nagay waa ticket oo si dhinaca oo meel ka ay sheegada waxbarashada deegaanada kooban iyo heerka waxbarashada la marayo bayda ugu dib meelahay waa ila jeedaan kama naga UNCR iyo Intersource iyo dartiyogeeda bayda ugu dib degmada meelahay kooriyo ku midata oo dhinaca waxbarashada haddii meelahay UNCR iyo Intersource haadlahayn geedka majal lahayn waxbarashadaas markan saacadii baskaalasla soo meelahay in sheegay doomiyo tiim Intersource qaybtaas waxbarashada inay sii adkeey oo matala taas I would like to assure you, Bastards, you know, after Bailao, the Insol district is one of the, uh, the districts that are leading uh, education sector with the help of UNCR and InterSource. It is for that reason today that so many schools are opening, uh, close to 4,000 students are in the report, close to 4,000 students are in school and the help of the report. So we want you to continue with that support, that, that, that you know, as a government we try our best so that how can we can, uh, it could be enough, capable to be our teachers and our doctors. markan way fadaan waxyaabaha ugu fadaan bay kumid ah intaas ani sii socdaan geedka waybaa macalimiintaas la figayn gudoomiyaas la figayn una dhan wada fadhiyaan aniga ogaana muhiimadda meenigaada hal shay oo way fadayda sheekada oo age o systemka mase qofka meelaha bulshada nafna nagati ani waxyaaba ribood khaldan la iyo wada zatili bay la ku jarneen qorway fadaan walaal ma samaysnaan aniguna samaysana walbalishooyin waa waqti naga gudbay way fudaaneen shaygii haddii dargeeka ofiska maantaagala araga kor oo tumusina sotunsina soqtantay jara koran laakiin hadda walaahi qol galaan qolka aan furaayo iskuulka ka aan seedi sababta aan furi ma haydi iskuulkaas mar dheer aan la dayacay isla marka wala qaatay baabku waa si dhan burbursanaya oo iskuul dhiyo hay marka way fudaaneen hal fasal haddii la sameeyo halkaan fasal labaatan sina soddon sina konton sina dideeda laakiin ma ee in la yahay qofkii isa bood jaray laakiin lama taag taageero wiil kun meel saaray wala qadar maal tan way meel mare gibisha wada aqrina jilla mare marka ani wala la lama si oo la qtiita meel ay yani ona oo sidi la faday ka samayso ay ceebani naga bas wala ma samaysan an samaysnoy wal geedka ay wal mustaqbalka anfacu awlaadayni meel ay awlaada xasiiso generation balso laakiin haddii la yidhaahdo antana la helin waa la sameeyay laakiin inta su-aalo sawiyda ayaa ka haytamay dhinaca mchka ribooda ma haysay mchkaas intiisu shaqeeyay jiray horay shaqeeyay laakiin ingirimi dagaalka daraadkii dabagelilaantay ingirimi riboodkaas haysay laakiin mayna sheega hayate ani waa wan shaqeeyan oo dhaaba shaqla alaab kusku taali saas daraaddeed dhigud markaa baaqi oo meelahay alaabta gelishe marka riboodku saayis geeliku isbitaal shaqeeyo daawadiisu si aan shaqeeyan ahay oo daraadnaha jirib dagaalka saameyn ka wada saas darteed walo badan wala wada samaysnaan wal oo dhabe oo nooyaha iskuulka dugsi sare la sheegahay ana dugsi sare meelahay lambaahi oo lambaahi iyo soo hataa la dhisay maalin maalmaha kumid ah ugu horeysa weyn malay wasiirka ilmaha gudaha saarkay maxnuub isoo heysada iyo may ahayd diinso weyn hadii ay dugsa hor ma kaasiisi horma dhegnaad ma dhahay diinso isku kala dhata markaasaas ilmaha la hadlayna aniga wayska fidinayta wasiirka dhalinyarada gudoomiyaha markaas weyn gudoomiyaha ay iskuulka dugsa hore jadlay sheegi jarab jarab ku kursiyaa dayactiran baanayay okay meelasa wili saydan marka hatta muhiimadda gudoomiyaha waxbarashadii kuwada laali baluma isla fiirinay أي فكر لي جاي في الإنسان ما يدري أنت بس هذا كله لغة هذا ولغة دي سلوك على كم كيلو متر شكله متر معلوم كي يجلس اللغة يعني ما اللغة أتاع قوي دكان ولا هذا لو ما بقى واحد أنا كوبا سمعت من البوم خيال بتاع البهني أنا ما كان وين عم بعد سكول كاس ميجا فصل أدي هو ميجا كوبي سنسم واتس ده كان سكند آه ميجا فصل تمو كل ما marka cuma afar fasal haddii la dayactira sida ninka talagalay la dayactira afar fasal haddii la dayactira la dhisay keeska doosna aniguna meelaha muhiimada shaan samaysa iskuulka argayda argay haddaba yidhi may may rajeene afar meelar intaxta dhigraaya ardayda intihaada maya aniga badadaan badan habadaan bari iskuulku naftiisa anbaacdeen fasalada katar primaryada fasalada katar laakiin dugsareynkuwad kana primary baranta la dhagagayta meelaray lamsin kudiba meelaray diisoo dad dugsariyaan lahayn ka dhagaagawme marka inuu haduu fikiro labadaas tilimuunti unu qaada karo gudoomiyahadii ayadooga meelahay gudoomiyihii dhammaantina rugdaa haddii muhiimiga tantii afarfasanatana kadhisa go-aan amarada meelahay muusia dadna caawiyo marwal badaaranayay meelahan afartan inay kusay haddii muhiimiga tan in la dayactay iskuulka dugsi sara meelahay amni daran meel magaalada muujad amni ahaan waa wasiin faaniye gudoomiya eedanka amaane amniga degmooyinka meelahay koonfur dalbataan kooreedu waa amaan badan usuusanayna suuqaas oo saaxiibis faafaamay tahay Amazon amnigu wada ku qobdo degmo ku qobdo bariida kale markan amaana si soo haystaan way ay deertan soo qobs intii la aniga ilada ya tira taas la sameey taas aan oo on ku duulo muhiimadina ma ogaado wala la sameeyo ee iskuulada primary ga tan ku jari yoomay badan dili badan ciyaarta meena raakooda tumisiid kuma dhuldeeday badan hata fartana la baahay haasin la usin ku dib boqol kun oo sadoo ruudo ku badan markan baahida oo fikirada naga toyo tobare intoo sanado badan sii socon doonta siinagra marka labada mis barbarika hadda isla iskuulka gudaasheeda rukiila isla badaysa iskuulka gudaasheeda marka afartaas hadda loo badan argan aragana meelahay kaasnaynoon arag dugsaraha kasii maraan haddiiba kaasmini anama aaminsanaa haddii tumanki dhowr fasal oo classrooms eh ofisiyo landayactir oo la ameydanahay la nadaamiyay ilamaasiti insha allahu tacaala way jeedani doona inti marar badan keen anagana kooyi doona soodaalkana mabaadiilahay jeedanahay dhammaan ti wada rogmaalmo rogun laakiin qof eerboorka diyaarada mid loo dareemo karo oo intuusa sacdo isugu koro marka insha allahu tacaala iyadan waa sitiin tiimka dhammaantoodaan waa sitiin insha allahu tacaala halkishii uqdaan way wacaan dowladnimadan anfacaas dowladnimadan isbitaal la keene waxbarashada keene jidid la keene eerboor la keene bliis anxiyada looga fadlan ay yeelo dowladnimada qof kasta meelisuka aadamkiisa kuga wada war dowladnimo hayan inta walba tara korna geedka meydina jeeti walaalahay dowladnimada wada heenay dhammaantay ila maasin asalaamu calaykum waraxmatullahi
guud ahaan barnaamijkii kulankii idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo dhegaystayaal intaa ka gebagabeeyeen aan jireedun kulmaan ku kalimadaas aasiyo neemaan alla wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu